Sahara wax oo dhan bay iibinaysaa. Maanta waa Jimce, aabihii Sahara waxay ka hadlayaan waxay samayn lahaayeen weekend-ka. Aabe wuxuu yidhi, Waxaad soo ururisaa alaabtaada ciyaarta ee aadan isticmaalayn. Waanu iibinaynaa. Laakiin wax fiican ma samaynayno berri waa Sabtida. Haa, waanu samaynaynaa wax fiican. Waana wax fiican. Qolkeedii bay gashay. Alaabtaydii bay e eegtay. Talow, maxaan iibiyaa oo aanan u baahnayn, bay tiri. Garigeedii iyo inantii yareed meel halkan ah bay shaah ku cabayaan oo uma eeka kuwa la iibinayo goorahan. Boonbale bay korka u soo qaaday markaasay dhegta ugu sheegtay inaysan weligeed iibinayn. Wax yar bay sii e eegtay markaasay tiri, Waxaan iibiyo meesha kuma jiraan. Aabaheed bay jikada ugu gashay oo hees dhegaysanaya. Markaasay ku tiri, Aabe, ma rabo inaan alaabtayda iibiyo. Waxba ma maqli karo laakiin. Haddana way ku celisay. Aabe, ma rabo inaan alaabtayda iibiyo. Wuxuu yidhi, Haddaadan waxba iibinayn, kuwa cusub meel looma hayo. Haddana qolkeedii bay ku noqotay, iyadoo yara xanaaqsan oo ka xiise dhacday wixiiba. Intay qaylisay bay waxay tiri waxay ku tiri alaabteedii, Dhagaysta, waa inaad iga farxisaan intaydaan iga xanaajinay intaad iga intaad iga xanaajinaysaan. Idinka ka heli doona, ayay tiri Sahare. Saddex boonbale ayay ku riday bogoskii. Meesha wax badan bay ku jireen markii horeba. Sahare maba xasuusataba magacyadooda. Ma rabtaan in laydin iibiyo. Ma hubtaan? Haa, ayay yidhaahdeen. Sahare waxay tiri, Kuwani caadiba ma aha. Alaabo kale oo ay iskaba ilowday ayay ku soo dartay. Markii dambe wuu buuxsamay bogoskii. Lacagta uga soo baxda waxay rabtaa inay ku soo iibsato shidaalka lagu ciyaaro. Waxay ku aragtay saaxiibkeed Cali, isaga mar kasta ku ciyaara. Alaabtu way ku faraxsan tahay in la iibiyo. Sahara waxay sugi la'dahay shidaalka ay rabto inay ku soo iibsato. Aabe wuxuu ka helay alaabta ay soo ururisay Sahara. Baakad weyn bay ku gureen alaabtii oo dhan. Haddana pizzadoodii bay cunayaan iyagoo daawanaya TV ga. Maalintii labaad, miis ayay suuqa alaabta lagu iibinayo soo dhigteen sida iyaguna ugu iibiyaan alaabtooda. Aabe xitaa alaab buu ku keensaday. Sahara waxeedii oo dhan way soo iibisay. Aan ka ahayn boonbale yar oo markii ugu dambaysay diiday. Aabe waxba muu iibinin. Wuxuu yidhi, Waxba qashinkaan ku ridayaa markaan guriga tagno. Uma eeka qof faraxsan Aabe. Gurigay yimaadeen, Sahara waxay ku ciyaaraysaa bahasheedii shidaalka oo ay soo iibsatay. Aabe fadhigu ayuu fadhiyaa, wuxuuna samaynayaa alaabtii meesha uu ka soo celiyay. Waxaana ag yaalla laba jaakadood oo uu tolay hadda. Ma aha alaabtii aad tuuri lahayd? ayay weydiisay Sahara. Waaba alaab fiican, ayuu yidhi Aabe. Sidaadoo kale kuma fiicni alaabta iibiska, Saharay. Adigu alaabta gabowday ayaad ilaalisaa soo maaha, ayay tiri Sahara. Wuu qoslay Aabe. Sahara, Aabe mala waxa la caawinaysaa music horena rikoorkay gelisay siday u dhagaystaan.